waxaan ummadda soomaaliyeed oo halkaas daawanaysa iyo gobolka bari iyo gaar ahaan dadka reer puntlandba aanu uga digaynaa inay iska ilaaliyaan waxyaalaha xunxun ee umufawaaxishka ah oo dembiyada oo dhan marka iyada la isticmaalo dembiyada oo dhani ka dhalanayaan oo ilmihii lagu dhumiyey sharaftoodii lagu dhumiyey jiritaankoodii lagu dhumiyey waxbarashadii ay uga hareen qur-aankii ay uga hareen wax walba ay ku dhumiyeen waxaase laga shaqaynayo xashiisho daaweeye iyo khamre iyo wax lamida waxaanu leenahay dadka waalidkaa ummad ilmaha dhalay iyo dadka waaweyn iyo ummadda dhammaanteed waxaanu rabnaa inaad gacan ku wada qabataan oo ilaalisaan oo iska fogaysaan haddii aad samayn weydaan boolisku meel walba ma taagna dariiq walba ma taagna laakiin dadweynuhu meel walbuu taagan yahay meel walbuu taagan yahay joogaa wax walbana way ogyihiin ayagu marka waxaan rabnaa haddii ilaahay idma dadweynuhu inay ka shaqeeyaan oo ummadda ugala shaqeeyaan in ay si ummadda dhibaatada looga kaxeeyo waxaasna looga qabto inay nala shaqeeyaan baan rabnaa waxaan kaloo rabnaa haddii ilaahay idmo waxaanu ka codsanaynaa maxkamadaha iyaga haddii ilaahay idmo wixii aanu u keenna inay sharciga mariyaan haddii ilaahay idmo haddii sharciga la marin waayo oo la qaban waayo oo inta xukun adag lagu ridi waayo kuwii hore ay ku magaciisay shalay kii la geeyey oo maanta magaalada maraya dee kuwa hadda isticmaalayna iska dayn mayaan kuwa dambana waa soo magacsiina waxaanu ka codsanaynaa maxkamadaha sidaanu u shaqaynayna inay noola shaqeeyaan oo aysan u fududaynin oo aysan u diyaarinin wixii inaysan joogsan waxaan kaloo u sheegaynaa baabuurta iyo dadka keenayo koonfur iyo puntland gudaheeda ka keenaya waxaanu leenahay haddii alla idmo ciidamadu diyaar bay u yihiin meel kastoo ay joogaan inay ku qabtaan adinkuna ha ku khasaarinina waxa kole lacag baa kasoo bixiseen baan filayaa de adinkuna sharci ha ku mudanina in laydinku xiro dhibaato iyo xabsi aad ku gashaan naga daaya ilmaha iyagana haku dullaynina dalka iyagana haku dullaynina ilaahay kuwa hadda joogo hawshaa qaban ilahay ha ka soo hanuuniya kii aan hanuuno qorayna ilaahay ha naga qabo